magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jira guddi u xilsaaran inay ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada iyo ka shaqaynta nabadda oo ay door muhiim ah ka qaataan faadumo aadan kiteela waa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose waxayna ka warbixisay sida ay muhiim ugu tahay bulshada inay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada waxaan ka shaqaynaa ee, nabadaan ka shaqaynaa nabadda allah subxaana wa tacaala gacanta ku jirtaa balsan artee bini aadanka asagaa inta badan nabadda samaysan karaa waayo qoyska marka laga soo bilaabo gabadha iyo saygeeda ama ninkeeda xaaladda ee dhexdhexaadka iyo dhexdhexaadinta reerka dejinta iyo xaaladda qabow ee reerka lagu dhaqaayo ama wadahallada hadalka qabow oon xanabta lahayn waxaa keeni karaa gabadha hadduu ninkeeda markuu xanaaqaba iyada ay dhahdo warheedha saas ma aha meesha waxaa looga baahan yahay hadal qabow hadal aan xanaf lahayn inaan si qabow u wada hadalno waxaa samayn kartaa gabadha ayaa dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka xaafadda midnimo deeqa aadan cali ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada Een, waxaa weeye khilaafaadkan laga hadlayo wuu jiraa dalkeenna aad buu ugu badan yahay inta halkaa fadhida waxaan u malaynayaa qof aan khilaafaad soo gelin ma jiro nidaam kasta u soo galo ama deriska ha ka soo galo ama si guud ha u galo ama si shaksiyad ha u galo dhammaanteen waxaynu u wada taagannahay oo nahay ummad inta badan iyadoo arrimaheeda xallisata haddaan qof de- dariska iyo xaafad walba iyo aysan arrimaheeda xallisateenna maba jireenba cid xallin lahayd hawlaha dhacay hoggaankayba goosan lahayd waxaanan aada iyo aada u jeclaan lahaa in aad maraajacada nagu soo celcelisaan si ay ummaddu ugu baraarugto gabdhaha laftigoodu ma garanaysaa maalin walba ay u yihaahdaan war gabdhahan kaleo ini wacyi gelinayaa miyay ini ka fiican yihiin marka marka ugu horeysa amnigaan ka wada shaqeyna marka xigta dadka ha is dhowro dadka diin ay wadaagaan deris ay wadaagaan deegaan ay wadaagaan een, midab ay wadaagaan oo soomaalinimo ay wadaagaan marka kalama tegsanin kala qabiil qabiil manihina soomaaliya aan isku nahay marka baasha hoos ha loo dhigo dadkana ha loo dhimriyo